الرحيم وعين كجرني إجاردي يكردي وعو شيخ لما بنانا وما أنصحيصو إجارين لو كريسي على زمر يعني تمد qofka loo kiraystay yacnii inuu miisig soo tumo oo la yidhahdo ama xablad hebel ama aroos hebel baanu leenahay kaalay nooga soo tum maxaa yeelay waa waxaan bannaanayn si xadiidka imaamu albukhaari uu soo saaray abi muusa alashcari laga warinaya nebiga ayuu maqlay oo leh waxaa ummaddayda ka mid noqon doona qolyo xalaashada zinada xalaashada oo yacni sidii qof xalaashanayoo kale u sameeya iyo xariirta iyo khamriga iyo waxyaalaha macaasirta ahee la tumo waxa kale oo ayana aan bannaanayn buu yidhi wa xamli khamrin likayri raaqatiha in loo kiraysto khamri qaadiddii iyadoon soo daadin loogu kiraysanine dee in lagu qaato meeliyo lagu geysto loogu kiraysto maxaa yidhaha khamrigu waa shay xaaraan ah ma bannaano inuu qofku la yimaado shaqo alliyaaliyo shaqadii lug ku leh ee waxaasi uu ku sii jirayo ama lagu intifaacsanayo qofka muslimkaa inuu qayb ka noqdo ayada ma bannaana dad badan baana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku lacnaday khamrada xadiidka tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaa sanadkiisuna saxiixa yahay ibnu cumar laga warinaya rasuulku wuxuu lacnaday khamriga kacaba khamriga ayuu lacnaday iyo ka caba iyo ka waraabiya iyo ka iibiya iyo ka iibsada iyo ka miira iyo ka qaada iyo ka yidhaa iisoo qaada intaaba wuu lacnaday riwaayada tirmidi iyo ibnu maaja ee anas ibnu maalik laga warinayo iyana sanadkeedu saxiix yahay rasuulku khamriga wuxuu ku lacnaday buuhi toban qof gaashiidaya ka markaa dalbaya in loo shiido kaa cabbaya ka qaadaya ka codsanaya in loo soo qaado ka waraabinaya ka iibinaya ka lacagteeda cunaya ka iibsanaya ee u iibsanaya inuu cabbo ama inuu ka ganacsado iyo ka dartii loo soo iibiyey intaaba nebigu waa ku lacnaday haddaba liqayri iraaqatihaa buu yidhi dee masalan khamradaa la qabtay ee la daadinayo oo kale dee gawaadhi waa loo kirayn karaa ilaa waa la soo daadinayaa qofka khal iyo wuxuu haystay oo ka khamriyoobay warkaalayoo magaalada intaasaan ku siinaya ka saaraan hallaa ku soo daadine way bannaan tahay laakiin kaale halkan iga qaado halka kale igee baan bannaanayn waxa kaloo ayana ijaaradeed iyo kiradeedu aanay ansaxaynin wax la ysku siiyaa kalimata bayac laa kulfata fiiha dadkaa waxiibiya kelmaddiisa oo waxa kulfaaya wax mashaqaaya aanay ku jirin walow yacnii haba tarwiijiso oo haba socodsiiso oo haba xayaysiiso shayga eh oo dadka ha jeclaysiise laakiin kelmad markaas aan waxa kulfaa iyo wax dhibi aanay ku jirin iyadan wax wax la isku siiyo intuu sarag taagun buu yihi war kale alaabtanan magaalada oolin ka faa'iidaysta war wax fiican weeyana kaaleya ka faa'iidaysta intaasaan mushqaayad ku doonayaa iyo kiro ma ansaxayso maxaa yeelay kulfana kuma jirto wax muctabar ahoo la qiimayn kara maaha sharcan aw curfan waxaa kaloo isna aan bannaanayn xamlu qintaarin qintaar xambaaridi qintaarka halka horena waynu ku soo marnayoo waxa weeyaan micyaar ama waxaa wax lagu kala beegto oo laakiin qadarkiisa aan la ysku waafaqsanayn qintaarku waa waxaa wax lagu kala miista ama lagu kala miisaamanayo micyaarkaas weeye aan qadarkiisa masala masar oo kale boqol rodol ayaa qintaarkoodu uu yahay markaa qintaar qaadiddii aan wuxuu yahay na la cayiminna isna ma ansaxayo in loo kiraystaa masalan gaadhigan aan kaa kiraysay waxaan doonayaa qintaar inaan ku qaato laakiin wuxuu ma xadiidbaa ma yacni cudbibaa ile wixii isku wada maaha wada miisaan ma aha waa in la caddeeya waxaan la qaadaya wuxuu yahay waxa kaloon bannaanayn bil kasta waxaan kaga kiraysanayaa dirham muddadan la kala kiraystayna aan la caddaynin waxaanu idhi ijaaradu waa caqdi jaa'isu tarafayna ee laasimu tarafayna baa la yidhaha labada dhinacba kan kireeyey iyo kan kiraystay labadoodaba laasim bay ka tahay midkoodna kama noqon karo taasi maxay keensanaysaa inay muddo lahaato oo la yidhaha sanad baynu kala kiraysannay laba sanaynu kala kiraysannay shan sanaynu kala kiraysannay waa in la cayimaa kadib markaa ama shantaa sana dee duuduub lagu wada xusaa ama sanadkiiba la yidhaha waa intaa ama la yidhaha bishiiba waa intaa laakiin in la yidhaahdo bil walba boqol dollar baan ku siinaya laakiin inta biloodee ay tahay aan la caddaynin taasina ayana ma ansaxaysa buu leeyahay oo manfacadii baan markaa caddayn suurooyinkan markaas aan sheegnay oo dhan markan la yidhi bil kasta intaasaa ku siinayaana ee aan muddada duduubkeeda la caddayninna dee jahan ayaa manfacadan dhamaloobsanaya dhammaanteed ku sugan walaa bitucmati waalkiswa quudin iyo aradbeella in lagu kiraystaana ma bannaana oo ujradii qofka looga dhigo wuxuu cunaya ama aradbeelkiisa inantii la yidhaahdo shaqee inan yahay dee aradbeelkaaga iyo waxaan ku siinaynaa un cuntadaada qofkii la yidhaahdo shaqee cuntadaada iyo aradbeelkaaga ayuunbaa lagu siinayaa oo markaa sidaa lagu kiraystaa taasina ma ansaxayso haddii la yidhaha intaasoo gadbadood baa lagu siinayaa ama intaasoo badladood baa lagu siinayaa dee iyadoo waa ansaxaysaa laakiin waxaad xidhanayso iyo waxaad markaa cunayso dee waxaa la yidhaha inuu afar jeer u baahdo kuwana quraac iyo cashalax waxaa ay ugu tala galeen waxaa laga yaabaa inuu markaa hilib u baahan yahay isqabsi baa ka imanayao jahaalo ayaa ku sugan falaa tasixu ijaaradii ku ansixi maysa calaa zamrin cala tasmiir yacni utumid wa xamli khamrin iyo khamri qaadidii liqayri iraaqatihi adaadinteeda waxaan ahayn loo qaado in lagu garaysaa ma bannaano wa kelimati bayaacin kaa wixibiye kelmaddiisa oo laa kulfata fiiha wax mashaqii aanay ku sugnayn ayana kiradeedu ma ansaxaysa wain rawajad haba suuq geliso oo haba yacnii xayaysiisa asilca alaabtii wa xamlu qintaarin baanis wa xamli qintaarin waxaan isna ansaxayni falaa tasixu calaa xamli qintaarin qintaar qaadidii lam yucayan aan la caddayn ama lam yucayan aan u caddaynin maa huwa wuxuu yahay maxadiid baa buushba wa kulli shahrin bil kasta ayaan bi dirhami kaaga kiraystay isna ma ansaxayso walam yubayin aan u caddayn ama walam yubayan aan la caddayn jumlatu lmudda muddada duduubkeeda aan la caddaynin walaa bitucma waalkiswa quudasho iyo iyo radbeel kiradeed ma ansaxayso uma almanfacatu haddaba manfacadan iyo dheefdan la kala kiraysanayaa qad laa tucrafu inaan la garan baa la arkaa ilaa bizamaani wakhti mooyaane ka sugnaa waa gelidii guriga oo kale waridaaci nugmadii oo fatuqadaru bihi isagaa lagu qadari waqad laa tucrafu inaan la garan baa la arkaa ilaa bilcamali camal iyo shaqo mooyaane kalxaji iyo wanaxwiba weeye fatuqadaru bihi isaga ayaa lagu qadari zamankaa camalkaa baan leeyahay waqad tucrafu bihimaa labadoodaba in lagu gartaa la arkaa kalkhiyaadati tolidii walbinaa'i dhiski wa tacliimi alqur'aani oo fa tuqadaru biaxadihimaabaa lagu qadari ee fain qudirat bihimaa haddii labadaba lagu wada qadaro oo faqaala uu yidhaahda litakhiita lii adahooba inaad ii tosho bayada hada alyowmi maalintan caddaankiisa lam yasixa ma ansaxayo waxau leeyahay sheekhu manfacadan la kala kiraysanayo iyo dheefdaa mararka qaarkood waxaa lagu gartaa un zaman iyo wakhti waa sugne iyo geliddii oo kale dee daar baa la kala kiraysanayaa manfacadaa waxaa lagu garan karaa wakhti shan cisho bil sanad wakhti unbaa lagu garan karaa manfacadaa ridaac iyo nuugmo ilma la nuujinayo yacnii ridaacu axkaamta waa ku badan yahay iyo naas shaqsiintu waayo muhiim baa islaamku arkayaa ilmaha in naaska la jeqsiya inuu muhiim yahay hooyadii haddii ay dhimato amaba ay xanuunsato yacnii in hooyo kaloo nuujisa loo keeno halka innaga tii dhashay aanay naaska jeqsiinaynin ayaa yacnii le xataa mid baa loo soo karayn karaa markaa ridaaci weeyaanoo dee waa in gabadhii la yidhaha ama sanad baad jaqsiinaysaa ama laba sanaad jaqsiinaysaa ama lix bilood baad jaqsiinaysaa waa in la yidhahno taana waa camalkaa laakiin kun jeer waa inaad naaska afka u gelisaa yacni iyada lagu heshiin maayo xagga camal iyadaa laguma qadaray karo fa tuqadaru bihi camalkaasaa lagu qadarayaa sidii markaa nebiyullaahi shucaybe carabkiisii calaa an taajuranii amaaniya xijaj siddeed sanno inaad markaa ajiir iyo shaqaaladii ahaato waxaa la arkaa camal iyo shaqo mooyaane inaan wax kale lagu garanayn kal xaji si xajka oo kale dee qof haddaad doonayso inuu kaa soo xajiyo oo aad ijaare iyo mushqaayadaad siiso waxa lagu garan karaa uun camal yacni waxa weeye maalintaas deead bay ka bilaabmaysaa yacni camalka mucdamkiisuna maalinta tobnaad buu qabsoomayaa waa wax camal lagu garanayo isagu isagana markaa fatuqadaru bihi waxaa lagu qadarayaa markaas camalkaasaa lagu qadarayaa oo qofkii waxaa la odhanayaa un camalkaa ii qabo oo yacni cibaado haba ahaada xajkanie laakiin waa camal niyaabo iyo cid kale inay cid kale ka qabata bannaan weeye waxaa la arkaa in labadaba lagu garto oo camalna lagu garan karo zamanna lagu garan karo iminka waa maryaa toliddoodii dee wakhtina waa lagu garan karaa camalna waa lagu garan karaa binaagii iyo dhiskii wakhti waa lagu garan karaa camalna waa lagu garan karaa qur'aanka beriddiisii yacni wakhtina waa lagu garan karaa camalna waa lagu garan karaa mar haddii labadiba zamankii iyo camalkii labadaba ay soo gelayaan ijaarada iyo kiradu si ay u ansaxdo waa in midkoodun lagu qadaraa oo masalan la yidhaahdaa niyo waxaan kuu kiraystay dee inaad daahyada aqalka ii tosho hasi waa mid mar haddaad tidhahdo inaad tosho isaga tolnii baa laga rabaayo mushqaayaddana marka uu dhammeeyo ayuunbuu yeelanaya ama laba cisho ha qaato ama saddex ha qaadato iyaan la yidhaha maanta ayaan doonayaa inaad shaqadaa ii qabato intii uu kaaga gaarsiiyaa unbaa markaa uu mushqaayadda ku mudanaya markaana dhammaystir markaa laguna waa intay wakhtiga ka gaadhow waxaan doonayaa inaad ii dhisto dee guri ama gidaar noocaasa ama inaad markaa kaa io dayrka ii dhistaa baan doonaya markaa dhismaya camal markaa qofkiiu qaba intuu doonaha ku qaatee ama in la yidhaha maanta waxaad iiga gaadhsiin karta ii qabo deetana wuxuu ka gaarsiiye onaad aragto yacnii qur-aanka inaad markaas qur-aanka beriddiisa yacnii bil inaad markaa qur-aanka ii barto meeshay doontaba hala gaadhe ama yacnii in la yidhaahdo dee qur-aanka beriddiisii oo markaa iyana dee intla intu dhammaanaya ama dee suurado ka mida haddaba haddii labadiiba lagu wada qadaro oo camal iyo zamankii labadaba la israaciyo oo masalan wuxuu uhi maradan waa inaad toshaa masalan daahiyada iyo goglaha waa inaad toshaa maantana waa inaad dhammaysaa ma ansaxaya buu leeyahay markaa maxaa yeelay camalki waxaa laga yaaba wakhtigii camalkii inuu wakhti oo dhan wada qaadan waayo inuu ka ziyaado uu ka kordho ayaa la arkaa oo masalan toliima iyo hawshii iyo dhismihii inay wakhtigii ka badataabaa la arkaa dabeetana u yidhahda waar dee intaan qaban karay u qabtay mushqaayadiisii isna uu yidhahdaa maya yacni shaqadoo dhan baan kaa wada doonayay wax alliyaaliye wixii nisaac iyo muran dadka dhex gelinayana marka horea laga sii taxadiraa uma almanfacatu qad laa tucrafu inaan la garan baa la arkaa ilaa bizamaani wakhti mooyana ka sugna waa geliddii waridaaci nugmadii waridaaci jaqsiintii fatuqadaru bihi zamankaasaa lagu qadari waqad laa tucrafu inaan la garan baa la arkaa ilaa bilcamali camal iyo shaqo mooyaane kalxaj iyo wanaxwiba weeyaano fatuqadaru bihi camalkaasaa lagu qadari waqad tucrafu bihimaa labadoodaba in lagu garto ayaa la arkaa kalkhiyaata waa tolidi walbinaa'i dhiski wa tacliimi alqur'aani oo fatuqadaru biaxadihimaa midkood baa lagu qadari ee fain qudirat bihimaa labadiiba haddii lagu wada qadaro lagu wada jaangooyo faqaaluu dhan litakyiid lihaada thawba maradan inaad ii toshaan kuu kiraysay bayaada hadal iyo maalintan caddaankiisa lam yasixa ma ansaxayo wa tushtaradu waxaa la shardiyaa macrifatu raakibi kan fulaya in la garanaya bimushaahadatin aragti oo wasfin taamin wakada maa yurkabu caleyh wixii lagu fulaya min muxmali wakayrihi waa in la garanaya wa fii ijaarati dimmana waxaa shardiya dikru jinsi daabati daabada nooceeda in la sheega wa nawcuhaa dikru jinsi daaba wa nawcaha in la sheego wa kownuhaa dakrana unhaa inay tahy fi listiijaari marka loo garaysanaya lirukuubi fulidda laa lilxamli wax ku qaadidda maya ilaa an yakuuna linaxwi sujaajin quraarada iyo wax la mida ku qaadideedu inuu sugnaaday mooyaane wuxuu yidhi sheekhu waxa shardi ah marka masalan daabo oo kale la kala kiraysanayo ee fuulid iyo raacid loo kiraysanayo ama ijaaratu cayn ama ijaaratu diba midkay doontaba ha ahaato oo daaba noocaasa ayaan doonaya inaad ii soo kirayso ama yacni tanaan doonaya inaad iga kirayso cayn iyo diba midkay doontaba ahaato qofkan fuulaya ee loo kiraynayo waa in la arkaya oo la leeyahy waa kan ama wasfi taama waa in lagu sifeeyaa waayo waxaa dhici kara dee qof meeldhacaada qof aada u culusoo daabadaniba aanay la kici karayn oonay la socon karaynin inuu yahay baa dhici karta marka waa in la arkaya ama la sifeeyaa waxa uu lafdiisa ku fuulayo waa in la ogaadaa oo waxaanuu dusha ka saaraya uu ku fuulayaa ma mixmal baa bahalkan markaa laga kala ridi jiray awrta dhabarkooda la saari jiray ee qubaddaa markaa la dhex gelayay ma taasaa ma wax galaayo markaa isagoo dee iska qaawan ayuu markaa fuulayaa taana waa in la garanaya markay ijaaradu ijaaratu dimo tahay ee laydun dee dimadaada waxaa laazimay inaad daaba noocayo noocayo sifooyinka iyo tilmaamaha le aad ii keento marka la yidhaahdo waa in jinsiga daabadda la sheegaa oo yacni ma faras baa la sheegaa oo nooceeda la sii sheega ay weliba ka sii tahay lab iyo dhadig inay tahay waa in la sheegaa waana marka lab iyo dhadigaa waxaa la shardiyaa marka loo kiraysanayo ama yacni dee jinsigeeda iyo nooceeda iyo inay labtiiinalatihay waxaa loo shardiyaa marka in la fuulo oo la raaco loo kiraysanayo laakiin marka wax qaadid in wax lagu qaado loo kiraysanayo iyada shardi maaha maxaa yeelay waxay leeyihiin marka la fuulayo dee ayada maqsuudku waxaa looga jeedaa waxa weeye inuu qofkani meeshaa ku gaadho ou sii raaxaysto oo hawl aanu arago ayaa laga rabaa markaa wax wanaagsan buu doonayaa laakiin marka ay tahay un alaab ku qaadid noocuu doonaba ha ahaado maanta yacni oo kale yacni xilligeenna iminka daabooyin la fulaa ma jira masalan gaadhi oo kale gaadhi iisoo kiree gaadhiga haddii markaa la fuulayo dee waa in la caddeeyaa noocuu yahay maa noocee baan idiin soo kireeya ma langaruusal baan soo kireeya ma bas baan soo kireeya ma siisow baan idiin soo kireeya ma dhaydaan kuu soo kireeya waa in la caddeeyaa haddiise wax qaadiduun tahay waar bakhaar halkana waxaan ka qaatoon meel kale ku geeya ama siiso ha ku keeno wuxuun waxaa qaadi kale un baan la doonayaa allahuma wuxuu ka soo reebay waxaan la qaadayaa inuu sijaaj iyo quraarada iyo wax jabaya inuu yahay mooyaane mar hadduu markaa wax jabaya yahay dee waa inuu gaadhi aan jajabinin oon burburinin waa inuu yahay ka loo soo karaynaya markaa daabadii markaa daaba markaa hayinahoo layli aanay ahayn wa tushtaradu calaa sale macrifatu raakibi ka fuulaya in la garanaya bimushaahadatin aragti oo wasfin taamin ama sifayn dhammaystiran wakada maa yurkabu calayh waxa lagu fuulayaana waa la mida min mixmalin iyo wakayrihi mixmalka waxaan laga saaro gaadiidka dusha wa fii ijaarati dimatina waxaa la sharayaa dikru jinsi daaba daabada nooceeda jinsigeeda inuu sheeg wa nawciha iyo noocay ka sii tahay wa kownihaa unhaa waa inay tahay dhadig waa in markaa la sheegaa ow dakaran inay tahay ow unhaa filistijaari marka loo kiraysanaya lirkuubi fulid laalxamli marka qaadid loo kiraysanayo wax lagu qaado maya ilaa an yakuuna waxaa la qaadayaa binaxwi zujaajin quraadiyo wixii la mida inuu yahay mooyaane wamaa shayga yuxtaaju iley looga baahan yahay litamakuni si loo ay u suurto gasho min alintifaaci oo loo makansada dheefsigii wixii loogu baahan yahay intifaacii makansigiisa iyo suurtagalkiisa waa maxay kalmiftaaxi dee waa furihii aqalka wazimaami zimaamkii oo markaa hoggaanka ama farulxidhkii ah waalxisaami dee baydii iyo xariggii dhexe dhisha dhexda laga xidhayey waalkhatabi yacnii ama karbaashkii dha ama qobtolkii dha wixii markaa dusha laga saarayey wasarji koorihii facalilmukrika kiraynaya iyo korkiis saarantay ow likamaalintifaaci ama dheebsiga dhammaystirkiisa wixii loogu baahan yahayna kalmixmali waa baalka mixmalkaa lagu fuulayo waalqitaa'i daboolkiisii wadalwi waadaanti waalxabli xadhigii fa cala almuktari ka kiraystay ayaa lagu leeyahay marka daaba la kala kiraysto maxaa laga rabaa qofkan kireeyey qof kasta kiraystay maxaa laga rabaa wuxuu haddaba ina yidhi wixii looga baahan yahay intifaacsigan la kala kiraystay dee suurtagelkiisa iyo makansigiisa ayaa loogu baahan yahay waa maxay dee waa miftaaxii dee aqalkii haddaanu miftaax lagu soo galo iyo mid la yskaga xidho aanu lahayn dee la intifaacsan kari maayo markaad ka dhaqaaqdana albaabkiisoo furan waa la gelaya habeenkii waa laguu soo gelaya oo lama intifaacsan karayo wixii aad ula jeeday kama suurto gelayo waa furihii waa zimaamkii oo marka daaba la kala kiraysanayey hoggaankii ah zimaamka hadda waxaa laga wadaa uun wixii markaas dee lagu hoggaaminayey asalkiisa hore laakiin zimaamku khitaamka oo faruur xidhka ah ayuu markaa isagu la mid ahaayo waa shayga ama ama faruurta ee loogu xidhayey ama markaa bir yaroo halkaa markaa sanka loo gelinayey ayaa markaa lagu sii xidhayay ama yacni ka inagu faruur xidhka aynu dhaahno way haddase wuxuu uga jeedaa un hoggaankii marka haddii aan dee kaa la helin dee neefkii kuu socon maayo haddii aan xisaamkaa iyo baydaa iyo xadhiggaa dhexe aan la helin dee wixii la saarayba waa ka dhacaya qatabkii oo markaa ama karbaashkii ama qobtarkii wixii la dul saarayey sarjigii iyo koorihii waa wixii waxaa la yaadiya wixii markaa iyo ahlaada xadiida ee loogu baahanyay intifaacsiga shayga ninka kireeyey baa lagu leeyahy wixiise intifaacsigan dhammaystirkiisa un loogu baahan yahay sida mixmalka oo kale mixmal waa maxay waa qubaddaa yaree la dhex gelaya awrka la dul saarayo dumarku ay dhex galaan khitaaguna waa daboolkeediiyo wixii dusha markaa laga saarayey ayuu noqonayaa markaa dalwigii dee waa waadaantii markaa biyaha lagula soo baxayee lagu dhaansanayey waxa weeyaan waa xabligii iyo xadhiggii xadhiggii markaa dee lagu xidhayey mixmalka ama alaabtaba lagu xidhanayey waxaasina facala mugtariin ihi kiraystay ayaa lagu leeyahayoo dee intifaaci waa kuu suurto gelaya laakiin adugu dee wixii aad markaa ku dhammaystiran lahayd intifaaca wamaa yuxtaaju ilayh wixii loogu baahanyay litamakuni si aad u makansato kugu suurto gala min alintifaaci intifaac iyo dheefsigii kan miftaaxiba weeye wazimaami iyo hoggaankii walxisaami baydii walqatabi iyo markaa heeryadii wixii la saarayey wasarji iyo koorihii facala lmukri kireeye ayay markaa saarantay ow likamaalintifaaci baa loogu baahan yahay intifaacsiga dhammaystirankiisa kaamil noqoshadiisa kan mixmali iyo walqitaa iyo wadalwi iyo walxabliba weeyaane mixmalkii oo baalkaa dumarka ay ku fulayeen awrta qitaagii iyo daboolkiisii dalwi waadaantii xabligii xadhiggii ama kii waadaantaba dhaho facala almuktari kirayste ayaa lagu leeyahy wa cala almukri waxaa korkiisa adayka kireeyey fii ijaarati dimma markay ijaaradu ijaaratu dimmo tahay alkhuruuj macahu inuu la baxo wataxamulu wataxmiilu iyo inuu ku qaado walxaddi ka dejin wa irkaabi shaykhi odayga ka dejintiisa wabraakljamali awrka fadhiisintiisa lilmar'ati wadaciifi kii markaa ruuxii dumaraha iyo kii daciifka hal loo fadhiisiiyo ijaaradu markay ijaaratudimo tahay ee ninka lagu yidhaahdo niyo waxaan doonayaa inaad ii soo kirayso yacnii inaad markaa daaba ii soo kirayso oo dee aad meesha halkaasa igu gaadhsiiso inaad gaadhi ii soo kiraysood markaa meesha aygu qaado maxaa laga doonaya markaa dee hala baxo markaa isagiibaa gaadhigii u wadaya isagaa daabadii u wadaya alkhuruuj macahu wa taxmiil wa taxamul wataxamul iyo taxmiil waxaa loo jeedaa saaridii alaabta markaa la saarayey walxaddi ka dejintii alaabta markaa laga dejinayey sheekhii iyo qofkii markaa weynaa fuushiintiisa u fadhiisintii awrka loo fadhiisinaya ruuxa dumarah iyo kii daciifka hayo waxaasoo dhan isaga ayaa laga rabaa wa cala almukrii waxaa saaran kii kireeyey fii ijaarati dima alkhuruuj macahu inuu la baxo wataxamuli iyo yacni saarid iyo walxadi ka dejin iyo wairkaabi shaykhi qofkii weynaa fuushiintiisa waibraakil jamali awrka u fadhiisintiisa lilmar'ati iyo wadaciifi gabadhii iyo ni- wixii ninkii tabarta daraa walilmuktari waxa u sugnaaday kii kiraystay an yastawfiya almanfaca dheefda inuu oofsado bilmacruufi sida macruufka ah ee laysla garanaya loo kala kiraystay ow midlahaa ama si lamida imaa binafsihi inuu oofsado ow mili bimilihi inuu ka oofsado faida ista'jara hadduu kiraysto liyasraca xinta qamadi inuu ka beero zaraaca milahaa buu beeraya ow liyarkaba si uu fula arkiba milahu mid isaga la mida ayuu fuushiin wain jaawaza almakaana hadduu meeshii gudbo almuktara ilayhi loo soo kiraystay lazimahu lmusamaa intii la magacaabaya fi lmakaani ka waajibaysa waujrat lmiliba lizaa'idii inta dheeraadkaana u waajibaysa wayajuusu waxaa bannaan tacjiilu lujra in la dedejiyo wa tajiiluhaa iyo in markaa la dibdhigaaba fain aطlaqaa haddii ay iska sii daayaanan muddo lagu xidhin tacajaladu waa degdegaysaa wayajuusu waxaa bannaan fii ijaarati dimma tacjiilu lmanfaca iyo wa ta'jiiluhaa labada waa bannaan yihiin wuxuu sheekhu leeyahay qofkan kiraystay waxaa u sugnaaday inuu manfacadii oofsado sida macruufka ah ee la yaqaano inuu oofsado ayaa u bannaan maradii masele maalintii xidho ilaa intoo markaa habeenkii ka seexanayo habeenkii oo kale masalan ku seexan maayo haddii masalan ama inuu tii u kiraystay mid lamida inuu ku oofsadana waa leeyahay oo milahaa yacni wuxuu u kiraystay wax lamida ayadana wuu leeyahay ama mid ka hooseysa ama mid lamida laakiin wuxuu jira wax ka sarreeya inuu ku oofsaan la ogolayn wiliba misaaliya wuxu uhi hadduu xinda iyo qamadii inuu ka beerto uu u kiraysto dhulkan ayadii horta wuu beeri karaa milahaana wuu beeri karaa ayada mid lamida oo zaracu dhulka isku wada si kuma aha qaar waxaa jira nafaqada kala baxa qaar waxaa jira dhulka nafaqeeya marka isku wada mid maaha eh yacnii kaa loo ogolaaday mid lamida ama isagii mid ka sarreeyase lama ogola wuxuu kiraystay inuu fuulo mid lamida wuu fuushiin laakiin mid ka sarreeya ma fuushin karo haddii isaga laga kireeyo lixdan kiilo ahaa mid boqoliyo kontona ma saari karo ile wuu ka sarreeyaa haddaba meel baa loo kiraystay daabaddan masalan wuxuu hi niyow gaarigaaga ee kiree berbera ayaan ku qabanayaae waayo maxaynu ku heshiinaa boqol dollar baa lagu heshiiyey wain jaawaza lmakaana almuktara ilayh burca buu uga gudbayba berbere intuu dhaafay ayuu burca ugu gudbay lazimahu lmusamaa fi lmakaani horta boqolkii dollar ee la magacaabay waa waajibay oo dee halkii berbera lagu gaadh wa ujratu lmisli zaa'idi inta dheeraadkaana ujrad maaal buu yeelano war gaadhiga berbere ka baxee noocaas ee ilaa burco tagaa imisa ayaa lagu tagaa waxaa lagu tagaa lixdan dollar boqol iyo lixdan unbaa laodhan ninkii bixi boqol waa intii musamaha ida dee halkii lagu heshiiyey lixdanna waa inta dheeraadka ahayd dee adigu aada la gudubtay waxa uu sheekhu leey maxaa yeelay caqdigu masaafadan dee caqdigu kuma soo aroorin masaafadan ka dheeraadka wax lagu bixiyeyna ma jira in baa la kala kiraystay wuxuu sheekhu leeyahay waxa bannaan ijaaradu markay ijaaratu cayn tahay in ujrada la dedejiyaa shaygana la kala kiraysanaya in kaba la bixiyo in muddo loo sameeyo walahi markay dhammaato kadib na waa bannaan tahay haddiise la idlaaqo oo aan muddana loo qabanin haddana laga dhigin tacajalad way degdegaysaa waa in hadda un la bixiyaa ijaaratu dimaha mar hadday ijaaratu dimo tahay manfacada iyo dheefta in la dedejiyaa way bannaan tahay in la ta'jiiliyo oo la dibdhigaana way bannaan tahay oo masalan dee gaadhi baa la kala kiraystay dee gaadhigii inaad maantaba kaxaysato oo aad markaa way ku bannaan tahay masalan waxaa kala kiraystay shan cish ama wiig dee wiiggii maalintaa kaladu dhacdayba inaad markaa oobsataa waa ku bannaan bil kadib inaad markaa oobsataana way ku bannaan tahay yacnii gaadhi sifadiisu nooca iyo nooca iyo nooca tahay ayaan markaa kaa doonayaa oo wiig markaa aad dee aad igu wadid dee markaana waa laga laga bilaabi karaa manfacadii waana la ta'jiilin karaa wuxuu yidhi sheekhu wain jaawaza hadduu gudbo almakaana almuktara ilayhi meeshii loo kiraystay lazimahu lmusamaa walmugtaria waxa u sugan an yastawfiya almanfaca inuu bilmacruufi sida macruufka ah ee dee la garanayo lagu kala kiraystay inuu afsaabo u leeyahay aw milaha ama mid la mida ima binafsi aw mili isaga nafaantiisa inuu oofsado sida macruufka ama sida la midka aw mili ama isaga midoo kale ah inuu ku oofsado faida istaajara hadduu kiraysto liyasraca inuu beero xinta zaraca milaha mid lamida buu beeri ow liyarkaba inuu fulo arkaba milahu mid lamida ayuu saari wain jaawaza hadduu ka gudbo almakaan almuktara ilayhi meeshii loo kiraystay lazimahu lmusamaa musamiya intii la magacaabiya waajibaysa fi lmakaani meesha wa ujrat lmili baa lizaa'idi u waajibaysaa wayajuusu waxaa bannaan tacjiilu lujra ujrada in la dedejiyo wa taajiiluha iyo in la muddeeyaaba fain adlaqaa haddii ay laakiin iska ilaaqaan oon dedejinayo dibdhigid midnaba aan la odhanina tacjirad way degdegaysaa wayajuusu waxaa bannaan fii ijaarati dima tacjiilu lmanfaca manfacada iyo dheefda hofsigeeda in la dedejiyo wa taajiiluhaa in la tajiiliyo wakhti loo qabtaana ayadana way bannaan tahay oo waana la dedejin karaa dibna waa loo dhigi karaa ayada ijaaratul-caynka in la taajiiliyo oo la dibdhigaa ayada may bannaanayn wain talifat ilcaynu lmusta'jara cayntii iyo shaygii la kala kiraystay hadday dhimato in fasakhat waa fasaqmaysaa kiradii fi lmustaqbal inta soo hala socotaa wain tacayabad hadday caaboodan takhayara wuu door qaadan fain kaanat alijaara fi dima hadday tahay lam tanfasikh ma fasakmayso walam yatakhayar doorna qaadan maayo bal lahu waxa u sugnaayo talabu bedeliha bedelkeeda inuu doono liyastawfiya almanfaca si uu manfacada iyo dheefta u oofsado ee wain talifat ilcaynu hadday dhimato shaygii iyo cayntii allatii istu'jira cala alcamali fiiha ka shaqaynteeda loo kiraysay qofkan fii yadil ajiiri qofkii la kiraystay gacantiisa hadday ku dhimato aw ilcaynu lmustajira ama cayntii la kala karaysayba fii yaddi lmustaajiri ku dhibatay bilaa cudwaanin xadgudub la'aan lam yadmanha ma magdhabayo halkan wuxuu leeyahay sheekhu shaygii la kala kiraystay ayaa meesha ka baxay masalan guri buu ahaayoo sanad baa la kala kiraystay lix bilood markii lagu jiray buu dumay infasakhat fi lmustaqbali muddadaasu lixda bilood ee soo socota waa fasakhantay lixdii bilood ee horena waa sugnaatay marka haddii lacagtii la kala qaatayna lixa layska soo celiyo kala barhkeed haddii qofan lagu lahaana kala barhun ha iska bixiyo weeye hadday se ceebowdo oo ceeb ayaa ku soo baxday door buu leeyahy qofkii kiraysay oo inuu fasakho iyo inuu iskaga sii jireen labadaba waa leeyihi waa haddii dee masalan intifaacii aanu suurtogelahay inuu raad ku samaynayo dee aqalbaad kiraysatay show waxaabay ahayd xilligii roobaadkii ka horeyso maralla markii roobkiiso dumbay meel walba ka darhoortay dee door baad leedahay inaad tidhahdaa hadda ayaan ka baxee waxaygiisii inaad tidhahda war waa kusii jiraya iga soo hagaaji waxayse yidhaahdeen markaasi waxa weeye waa haddii aanu ninkii kareeyey markiiba hagaajinin hadduu habeenkiiba markuu aroortiiba nijaariin soo saaro deetana udha ka siiyo fasaq markaa khiyaar qofuma yeelanayo ijaaradu waa markay ijaaratulcayn ahaydee shay mucayana la kala kiraysay haddii markii horeba la yidhi warniyo daaba iyo gaadhi baan kaa doonayaa inaad markaa ii soo karaysood igu qaada la yidhi dee iyada marka hore mid mucayani ma jira waartii hagaagi weyda mid kaleba keenun weeye lam tanfasik walam yatakhayar bal lahu talaabu badeliha liyastawfiya almanfaca waa inuu bedelkeeda un ilaaha la keeno mid kaloo haddana inooga hadlay shay baa loo kiraysay qof inuu ka shaqeeyo wain talifat alcaynu alatii istujra cala alcamali fiha fi yadi alajiir waxaa la yidhi shaygan kaalay ka shaqee waxaa la yidhi maradan kaalay tol maradii baa markaas balaaya ku dhacday oo baabaaday gaadhigii baa markaa gubtay oo xar ilaahay loogayiba gubtay yacni waxa weeye yani waa laba laba laba ayay kala noqonaysaayo wa in talifat ilcayni alati istuujira cala alcamali fi afiyadi alajiir qofka waa la sugina waxaa shaygan kaale ka shaqeey baa la yidhi shaygii baa markaa dhintay aw ilcaynu almusta'jara ama shaygii la kiraystay lafdiisa marna shay qofkanaa la soo kaxayo la waxaan ka shaqee kaale tallaagadan ka shaqee kaale shaygan ka shaqee baa la yidhi shaygii baa markaa dhintay aw ilcaynu almusta'jara fii yaddi almusta'jir ama shaygii la kala kiraystay baa ninkii kiraystay gacantiisa ku dhintay bilaa cudwaanin wax cudwaan iyo xadgudubina kama imanin lam yadmanhaa ma magdhabayo maxaa yeelay waxay leeyihiin dee labadaba cayntu waa ammaano gacantiisa ku jirtaa shayganna wuxuu gacanta ugu dhigay xaq ayay ahayd oo ka loo kiraystay caynta konka caynta kiraysay uma suurto gelayso inuu manfacadii caqdigu ku dhacay uu oofsado ilaa inuu shaygii gacanta ku dhigo uu gacantiisa saara mooyaane shaygan loo kiraystay qofku inuu ka shaqeeyaana u suurto geli mayso dee manfacadii loo soo kiraysay inuu guto inuu dee gacantiisa tuldhiga mooyaane gacan ku-dhigiddan uu gacanta ku dhigayna qofkan kiraystay bay maslaxaddiisa iyo dantiisa ahayd ujradanna waxay ahayd un muqaabila alcamal xaggan ilaalinta waxay leeyihiin dee mutadawic buu ku ahaayo isagoo ku xadgudbo mooyaane ma magdhabayo markaa ajiirkana labay u kala qaadaanoo ajiir khaas iyo ajiir mushtaraga bay yidhaahdaan mid waa ajiir khaasa waa qofka muddada la kiraystay inuu meheraddaa kuu hayo inuu waxaa kuu qabto ajiir khaas baa la yidhaha cid kaleu wuxuu qaban karaa ma jirto muddadaa midna ajiir mushtarag baa la yidhaahdaa waa qofka lagula heshiinaya camal iyo shaqo toban qof oo kalena camalkaa iyo shaqadaa la gelaya heshiiskeeda qofka haddii yacnii zaman la kiraysto zaman haddii la kiraysto waxaa la dhahay ajiir mushtarak yacni inaad ii waashmaa waashmaan ii noqoto inaad halkaa iiga shaqayso inaad waxaa ii qabato ajiir khaas baa la yidhaahdaa mar haddaad tidhi waashmaan ii noqo cid kale waashmaan uma noqon karo mar haddaad tidhi meheraddaa ii hayta ka soo hor jeedana ma hayn karo waa ajiir khaas wakhtigiisa oo dhan adaa wada qaatay midna waxaa la yidhaha ajiir mushtarak oo dad badan buu ka dhexeeya qof kale shaquu qabanayaa masalan waaba nin makaaniga ahoo geelash haysta toban baabuur baa maalintiiba loo keenay aniga gaariga halaa ka qabo mid kale wuxuu leey aniga halan ka qabo mid kale wuxuu leey halan ka qabo mid kale wuxuu leey halan ka qabo isaga shaquun baa laga rabaa kaana ajir mushtarak baa la yidhahdaa haddaba shaaficiyadu qowl bay leeyihiin qof hadduu mushtara ajiir mushtaraga yahay oo qofka lagula gelaya camal mucayana inuu la yimaado ujradana ku mudanayo markuu dhammaystiro suurtagalna ay tahay dad fara badan inuu markaa heshiis kula galo camalka ama wakhtiga inuu magdhabayo qowla ayay leeyihiin siibana inta badan isagu ninkan mustaajirkan kiraystay isagoo ag jooga ama uu la joogo ma sameeyo camalkaa wuxuu ku soo qabtaa gurigiisa ama dukaankiisa ama yacni geerashkiisa ayuu ku soo qabtaa waa qofkii wax tolayay waa qofkii wax kaa weydinay waa waxaasoo dhan kuwa gawaadhida hagaajiya yacnii qowl baa jira ay leeyihiin way magdhabayaan jumhuurulfuqahaana sidaasay qabaan waxaanay uu leeyahay sheekha doctor mustafa diib albuqa walacalahu alarjax fi hadihi alayaam maalmahanna waa qowlka xooga badan min ajli alxifaadi calaa masaalix innaas si loo ilaaliyo dadka masaalixdooda lianna amhaala haaulaai alujaraa kuwa la midkaa dadka ujarada haddii aanay dammaanin waxaanay gacanta ku hayaan ee alaabooyina istahaaru biamticati na mustaajiriina wa amwaalihim waxay fudaydsanayaan alaabta iyo xoolaha dadkan ay u shaqaynayaan waxay markaa aqbali lahaayeen oy dusha iska saari lahaayeen acmaalan tafuuqu imkaanaatihim wa qudratihim calaa xifdiha acmaal iyo shaqooyin ka baxsan awoodahooda iyo waxay karayaan inay ilaaliyaan dadkiina xaajo iyo dan ayay u qabaan sancadooda iyo farsamadooda markaa maslaxad waxay ku jirtaa inay mag dhabaan oo magdhowgaasi muxuu keenayaa dee inay ilaaliyaan oo dadka xoolahoodii ay mas-uul ka noqdaan qowlkaa hore laakiin waxa weeye dee haddii geelashii markaa gaadhigii aad geliso oo isna uu iskaga rabo waxoo caawa gaadhigaagii inta loo yimaado meel walba lagala baxo yani kuma lihid adu mar haddaanu isagu waxa adgudubaya gabafaltoona aanu samaynin marka wuxuu leeyahay waxaa dhacaysa markaa inay intaasoo shay oo aanay wada qaban karayn aan wada ilaalin karaynin marka laydhaha magdhow laydinkuma leh inay markaa qabtaan oo deeta dadka antooda ku dayacanta markaa marka laydhaha waa mag dhabaysaan wixii la gaadhsiiye hawshaa idinkaga yimaada dee wax yaroo ay qaban karaan oo ilaalin karayaan ayuunbay markaa qabanayaan wain talifat ilcaynu hadday dhimato almusta'jaratu ee la kiraystay in fasaqad ijaaradii waa fasaqbaysaa fi lmustaqbal inta soo socota wain tacayad hadday ceeboodana takhayara wuu door qaadan fain kaanat ilijaara fi dima hadday ijaaradu xagga dimada tahay ijaaratu dima wax mucayana aan la kala kiraysanin lam tanfasik ma fasaqmayso walam yatakhayar mala door qaadanayo bal lahu waxa u sunaaya talabu bedelihaa bedelkeeda inuu doono ayuu leeyahay kii kiraysa liyastawfiya almanfaca si uu manfacadii u afsado wain darifat ilcaynu hadday dhibato allatii istuujira loo kiraystay cala alcamali fiiha inuu ka shaqeeyo fii yadi lajiiri qofkii ajiirkaa gacantiisay ku dhimatay dee jiin baa lagu yihi hagaaji tallaagad baa lagu yihi hagaaji gurigii baa tagtay dee marana markaa dabkii gelisuma isku dhalaashay aw ilcaynu lmusta'jara ama cayntii la kala kiraystay baa fii yadi lmusta'jir qofkii kiraystay bay gacantiisii ku dhimatay qofkii kiraystay iyo gacantiisu bilaa cudwaanin shay buu kiraystay shaygii baa dee neef buu kiraystay neefkaasi ku dhintay bilaa cudwaanin lam yadmanha ma magdhabayo wain maata axadulmutakaariyeeni labadii wax kala kiraystay midkood hadduu dhinto waalcaynu lmustaajara xaal baaqiyatun iyadoo ay baaqitay lam tanfasir ma fasaqmayso waidanqadat ilmuddatu muddadii hadday godo lazima lmustaajira waxaa waajib ku ah raddulcayni inuu celiyo wa calayhi mu'unatu raddi celinta qarashkeeda isagaa laga rabaa waidaa caqada haddii uu ama waidaa cuqida labadaa waa la odhan karaa calaa muddatin muddo ow manfacatin mucayana fasallama alcayna uu dhiibo wainqadat ilmuddatu ay tagto ow zamanun baa tegay yumkinu fiiha ay suurtagal tahay istifaau lmanfaca manfacada hofsashadeeda istaqarat ilujratu waa sugnaanaysaa wa wajaba raddu lcayni caynta celinteedana waa waajib wa tastaqiru waxaa sugmaysa fi lijaarati alfaasida ijaarada xumaatay ujratu lmili xayثu meesha yastaqiru lmusamaa kan la magacaabay ku sugnaanayay fi saxiixati ijaarada saxiixada waxau sheekhu leeyahay labadii qof ee wax kala kiraystay haddii midkood dhinto ama labadoodiba dhintaan shaygii la kala kiraystayna waa sidiisii oo guri buu hayo gurigii waa joogaa laakiin labadii qof kii kiraystaa dhintay ama kii kirayaa dhimay lam tanfasikh ma fasaqmayso maxaa yeelay waa caqdi laasima hadduu kireeye dhinto mustaajirin inta ay muddadii dhammaanaysa waa ku jirayaa hadduu mustaajir iyo kiraysta dhinto waarifkiisa iyo kii dhaxalkiisa lahaa ayaa soo gelaya waa waxaa loo leeyahay muddo waa in la sameeyaa oo ay kiradu muddo lahaataa haddii ay muddadii haddaba dhammaato masalan gaadhi buu ahaayo muddadii baa dhammaatay qofkii kiraystay waxaa lagu leeyahy cayntii inuu celiyo qofku ka kiraystay uu ku celiyo qarashka lagu soo celinayana isaga ayaa laga rabaa maxaa yeele maaligan iyo ninkan lihi dee wuxuu fasaxay inuu haysto si uu manfacada uga oofsado yacni dee ii ilaali iyo ii wadaacadhig mid lama odhan mar hadday muddadii ay dhammaatona waa inuu cayntii celiyaa hadday qarash leedahayna celintaasi dee isagaa laga rabaa liannahu maa la yatimu lwaajibu ilaa bifahu waajibun shayga waajib waxaanu dhammaystirmayna isaga mooyaane isagaa waajib dee gaadhi buu kiraystay oo burcuu la tegay shan cisho dee markay muddadii dhammaatay buu ihi isagoo hargeysa jooga waar muddadii waa iga dhammaatay dee gaadhigaagii shidaalna u soo diro cid ku soo kaxaysana u soo diro ma soconayso halkaad kaga karaysatay adigu ku celiyo gaadhsiiy wixii qarashii hawlu leeyana adaa qaba aleyh mawanatu raddina isaga ayaa laga rabaa qarashkiina isagaa laga rabaa qolyaha markaas yani yidhi waxaa laga rabaa kireeya ayaa laga rabaa laakiin waa laga xoog badan yahay wuxuu yidhi haddii caqdi uu ku dhaco muddo bil baa guri la kala kiraystay ow manfaca mucayana manfaco mucayanaa ayaa la kala kiraystayoo dee qof baa la yidhi masalan inaad bishaa hawshaa ay qabato fa sallama dabeed waa dhiibay qofkii wax kala yaalcayna gurigii wuxu uhi waa kaafurihiisi iga ho ninkii waa isdhiiba wuxu uhi dee bishaadi kiraystay diyaar baanu ahay wanqadat ilmudda muddadiina waa dhammaatay ow zamanun yumkinu fiihi istifaa'u lmanfaca amaa waxaa tegay wakhti manfacada lagu oofsan karo walow yaanu bilficli uba oofsaninbe istaqarat ilujra wawajaba radd lcayn mushqaayaddii waa sugnaatay cayntii inuu celiyaana waajib bay ku tahay gurigii bishii waa iskaba xidhnaa ama buu gelin waar iminkuunbay ii bilaabmaysaayo dee hadda aan galab maan geline hay waa kaa dhammaatay weeye iska soo celi fulay iska keen weeye maxaa manfacadii waa tagtay ama gacantiisa hayay ku hoos dhimatay marka dee beddelkeedii oo mushqaayaddii baa laga rabaa waxaa kaloo la mida cardi haddii loo soo bandhigu qaban waayo ama la hor dhigo laydha waa taa dabeetana aanu istilaabin saddex arrimood bay markaa ku sugnaatayoo manaaficdii oo oofsado inay u suurto gaso oofsigii oo cayntii dee loo dhiibay muddadiina tagto iyadoo gacantiisa ku jirta oo uu oofsan waayo imaa in loo bandhiga cayntii oo inuu qibdoodo iyagoo gacanta ku dhigay suurtagalu tahay ikhtiyaar ahaanna uga tegay ilaa muddadii dhammaatay saddexdaa arrimood ayay ujradu ku sugnaataa cayntii inuu ku celiyaan ay ku waajibaysaa haddaba wuxuyna yidhi ijaaradu hadday faasida noqoto oo masalan dee faasida waxay kuba noqon kartaba miisaal ahaan markaynu dhi camal iyo waa inaan zaman lagu wada qadarin ayaa zamankii camalkiiba waa lagu wada qadaray tusaale ahaan oo kale ujratu mahaal wax la yidhaahda waa ka sugmayaa laakiin waa goorma waa goorta dee halkii meeshii uu musamuhu iyo shayga la magacaabay fi saxiixa ijaarada saxiixadaa sugmayey ayay ujratu miliguna tafaasidada ah ka sugmaysaa macnaha maxaa looga jeedaa ijaarada saxiixada ah maxaa ujradu ay ku sugmaysay dee waxaynu dhi inuu manfacadii oofsado inuu makansado inuu oofsado in loo bandhigo oo uu markaa gacanta ku dhigi waayo saddexdaasay ijaarada saxiixada ujradeeda ku sugmaysay ijaaro faasidaana ujratu maal wuxuu ku sugnaa u sidaa ujradii oo ujratu yani kiradii oo faasida ah hadduu manaaficdii oofsado haddii tamkiin loo sameeyo oo ay u suurto gasho oofsigii oo cayntii loo dhiibay muddadii tagto iyadoo gacansi ku jirta ama loo bandhigo oo uu dabeetana qaban kari qibdoon kari yacni qibdoodkiina u suurtogalu qibdoon waayu ikhtiyaar ahaan uga tago ijaaradii faasidaba ha ahaatee haddii saddexdaas na la helo ta saxiixadaaba ujradeedii la magacaabay ee ku sugmaysay tanna ujratu maal baa sugmaysa musamiin sugmi maayo oo ijaaradii baa faasida noqotay laakiin waxaa la leeyahay waar qofkan dee ijaaradu faasidaba ha ahaatee dee isagu bishii diyaar buu ahaa waar gurigan ijaarada la kala karaystay dee faasidaba ha ahaatee dee haddana gacantuu ku hayey ama wuu oofsaday baa la odhanayaa markaa musamihii iyo shaygii la magacaabay ee lagu heshay ma waajibayo maxaa yeelay dee cabdi saxiixa ay manfaco saxiixa buu muqaabil u ahaayo meeshuu ka baxaya laakiin ujratu mahaal wax la yidhaahdo qofkaasi shaqadau qabto waxa mushqaayadu ah yacni shaygaa inta lagu kala kalaysay caadahan ujrat mahaal baa la yidhaahda lababana way dhici kartaa wixii la magacaabayna way ka badan kartaa waanay ka yaraan kartaa labadaba ujrat mahaal baa la yidhahda waxaana markaas xukuman dee dadka khibrada iyo aqoonta u leh ee garanaya shaygaa la kala kiraysay ama camalkaa iyo shaqada war qofkani shaqadaasuu qabtae intaasaa lagula heshiiyo ijaaradii way burtee maxaa shaqada noocaasa lagu qabtaa baa la odhanaya ama waxaa la odhanayaa waar gaadhigaasaa la kala kiraysaye kiradiina faasid bay noqoto wixii lasoo lagu heshiiyey socon maayaane maxaa lagu kala kiraystay caadiyan maa ka badnaata maa ka yaraata markaa wain maata hadduu dhinto axadulmutakarihiini labadii wax kala kiraysay midkood hadduu dhinto walcaynulmustaajara xaal baaqiyatun ay tahay mid baaqiya lam tanfasik ma fasakhmayso waid inqadat ilmuddatu hadday go'do نزيل المستاجرة وحا واجب رد العين إنه عليو وعليه وحا نقول سيئة مونة الرد قرش كعلين تنيساقا لقول ليه وإذا عقد أمو إذا عقد على مدة مركم مدة عقد وكلها منفعة معينة من منفعة معينة وفصل بالعين وديبه وانقضت المدة رأي تكتوه الزمان يمكن فيه أما وقت أي سورتقلت استفاء المنفعة منفعة وابسكيده استقرت الأجرة واسقنا نيسا ووجب رد العين عين تعلين تيدن وواجب وتستقر وحسقم في الإجارة الفاسدة إجارة فاسدة إحماتي أجرة المثل ما سقنانيسا حيث ماشي يستقر السقمي المسمى وحي لما قعد في صحيحة إجارة صحيحة فصل في الجعالة أما الجعالة لبدا ووالا إلى هذا oo yacni horta halka ijaara yani waxaan ijaaradu faasiday noqotaa waa marka dee rugni arkaanteedii ama shardi shuruuddeedii ka mida la waayo ujratu lmihli na waxay u waajibtay bay leeyihin liana alijaarata baycu lmanaafic kama calimta faإida fasada alcaqdu kana ma tufiqa calayhi min alujrati gayra laazim mar hadduu caqdigii fasahaado wixii lagu heshiiyey ujraduna midaan laazim bahayn buu noqonaya liannahu inamaa yalzamu bilcaqdi ayuu ku laazimay walaa caqda xiinaidin caqdina ma jiro caqdi meesha uu ka baxay faida stuufiyat ilmanfacatu mar haddii lowsa wajaba bedeluhaa bedelkeedaa waajibaya wahuwa ujrat lmili wa ujratu maal halkaa wuxu uhi waujrat lmili qad takuunu musaawiya liujrati lmutafaqa calayha waa leekaan karta waqad takuunu akar waa ka badan karta waqad takuunu aqal waa ka yaran karta wahiya maa yaxkumu bihi waxay xukumayaan weeye dawilkhibra kuwa khibraday aqoonta u leh ee min ujrati lmili limili cayni lmustaajira cayntaa la kala karistay aw ilcayni ama aw ilcamali almacquudi calayh ama camalka iyo shaqada lagu heshiiyey faslun fi ljicaala jicaala jicaala jucaala saddexdaba waa lagu dabdiyaa waxaa la yidhaha ismun limaa yujcalu lilinsaani waa magacu leeya waxaa qofka loo yeelaya calaa ficli shayin wax samayntii sharcanna waxaa la yidhaha iltizaamu ciwadin ciwad iyo bedel iyo waxisa saaridii macluumin la yaqaano calaa camalin mucayanin shaqo mucayanana laysku saaro ow majhuulin ama camal laga jaahiliyo casru cilmu yacni ogaantiisa oo adkaaday arkaan ayaanu leeyahay oo jucaaladu arkaan aya le waa multasim lilciwad qofkaa ciwadka islaaziminaya caamil oo qofkii markaa shaqaynayey ah ciwad macluum ahoo waxa la bixinayaa camalkii iyo shaqadii walow macluum bayaanu ahaanin iyo siiqa oo ah markaas dee qofka ka soo baxaysay jaacilkaahee yeelaya waxaa markaas asalka u ah iyana insha allahu tacaala dariskeenna dambe ayaynu ku qaadan halka inoogu joogo allahu aclam